halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye udnogu saaciiday sharxayn sifahaaga
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu caawa idiin sii wadi doonnaa barashada kitaabkii labaad ee boqorradii oo si baahsan kaga warramaya taariikhda boqorradii reer banu israa'iil xukuumaddii daa'uud kadib markiina ugu dambaysay waxay inoo joogtay ilaah oo u jawaabaya boqorkii reer ashuur oo wuxuu ku lahaa war ma adigaa leh awoodda aad sheeganayso oo kuwii aad ka xoog roonaatayna anigaa sidaas ka dhigay oo innaba ma ay lahayn awood ay isaga kacaabiyaan iyo niyad ay kugu hor joogsadaan markaana kuwii ay ka adkaadeen reer ashuur ma ahayn kuwo awood leh oo hor istaagi karay maxaa wacay ilaah baa iyaga niyadjab iyo cabsi niyadahooda geliyey haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka sagaal iyo tobanaad aayadaha toddoba iyo labaatan ilaa siddeed iyo labaatan waxaa qoran sida tan laakiinse waan aqaan fadhigaaga iyo bixiddaada iyo soo geliddaada iyo cadhadaadii aad ii carootayba caradaadii aad ii carootay iyo isla weynaantaadii waxay soo gaareen dhegahayga oo sidaas daraaddeed sanka waxaan kaa suri doonaa qabatadayda bushimahaagana waxaan gelin doonaa xakamahayga oo waxaan kuugu celin doonaa jidkii aad ku timid ilaah wuxuu leeyahay waxaad haatan soo gaartay dhulkayga oo iminkana waad faanaysaa haatan waxaan sanka kaa suri doonaa bir markaasaan kaa soo eryi doonaa dhulkayga oo waxaan kuu diri doonaa gurigaaga haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka sagaal iyo tobanaad aayadda sagaal iyo labaatanaad waxaa qoran sida tan oo tanu waxay ku ahaan doontaa calaamad sannadan waxaad cuni doontaan waxa iska soo baxa oo sannada labaadna waxaad cuni doontaan wax kii hore uun ka soo baxay sannada saddexaadna idinku wax beerta oo haddana goosta oo beere canab ah tabcada oo midhahooda cuna haddaba iminka ilaah wuxuu la hadlayaa xisqiyaah sida abbaarta ah joogitaanka ciidamada reer ashuur ayaa waxay dadkii ka hor istaageen inay magaalada dibaddeeda wax ku beertaan ilaah wuxuu markaasi ka ballanqaadayaa inay jiri doonaan midho iskooda ama ikhtiyaarkooda dhulka uga soo bixi doona sannada saddexaad ayay wax beeran doonaan oo si nabad ah ay ku soo goosan doonaan seenxeeriib iyo ciidamadiisu halkaasi joogi maayaan wakhti badan oo midhahana burburin maayaan haddaan halkaasi idinka sii wadno kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka sagaal iyo tobanaad aayadaha soddon ilaa laba iyo soddon waxaa qoran sida tan markaasaa kuwii hadhay oo reer yuhuudah ah oo baxsaday mar kalay xididdo hoos u bixin doonaan mirana kor bay u dhali doonaan waayo yeruusaalem waxaa ka soo bixi doona kuwa hari doona oo buursiyonna waxaa ka soo bixi doona kuwa baxsan doona oo qiirada rabbiga ayaa taa samayn doonta haddaba ishaaciya si dabacsan ayuu dadkii ula hadlay balse dhiiranaani ay ka muuqato laakiin hadalladii ilaah buu dadka kala hadlay ma ahayn wax isagu uu samaystay waxaan hubaa in dadkii yeruusaalem ay la yaabanaayeen waxyiga nebi ishaaciyah oo waxayba ka shakiyayeen inuu nebi dhab ah yahay iyo inuuna ahayn markii ishaaciyah waxyigan gabadha bikradda ah uu ka hadlay ee uu lahaa gabarh bikrad ah baa uuraysan doonta oo wiil umuli doonta ayaa laga yaabaa in dadku ay yidhaahdeen waa waxyi cajiib ah haddaba waxyigaasu wuxuu kaamilmay toddoba boqol oo sannadood kadib oo dadkii berigaasi joogay midkoodna sooma gaari karin inuu arko waxyigan oo kaamilmaya haddaba waxaa inta jooga ciidamadii reer ashuur oo fadhiya iridda yeruusaalem oo ciidankan weyn waxay daadsanaayeen meel waliba ee ka baxsan irdaha yeruusaalem waxay ahaayeen ciidamo arxan daran oo laga argagaxo oo ugu cudud weynaa dadkii berigaasi ku noolaa dunida iminka ilaah wuxuu leeyahay isagoo farriinta soo marsiinaya nebi ishaaciyah magaalada lama go'doomin doono oo welibana fallaarku ma soo geni doonaan magaalada wax kalaba daayo bal xoogaa yar taasi ka fikir dhegaystow iminka waxay kula noqonaysaa waxaan suuroobaynin marka la eego inta ciidamadaasu tirsi ahaan ay la eg yihiin inaan laga helaynin nin madax adag oo fallaar isaga soo gana magaalada waxaa magaalada hareerahooda joogay ciidan gaaraya ilaa iyo boqol iyo siddeetan iyo shan kun waxaanay ku hareeraysnaayeen ciidamadaasi derbigii magaalada yeruusaalem haddii hal nin ah intuu gammuunkiisa magaalada xaggeeda ku soo liishaamo ou iridda magaalada ku dhufto ayaa waxaa muuqanaya in ishaaciyah aanu ahayn nebi dhab ah hase yeeshee taasuma dhicin waayo ilaah baa sidaas yidhi iyadoo la soo mariyey afka nebiga ishaaciyah markii hadalladiisu dhab ay noqdaan oo keliya ayaa dadkii qarnigiisa joogay oo dhaniba ay leeyihiin ninkaasu wuxuu ahaa nebi dhab ah oo ilaah xaggiisa ka yimid haddaba ilaah wuxuu leeyahay waxaan badbaadinayaa magaaladan oo laba asbaab baan u badbaadinayaa haddaba waa maxay labada asbaab ee ilaah uu u badbaadinayo magaalada yeruusaalem haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka sagaal iyo tobanaad aayadda afar iyo soddonaad waxaana qoran sida tan waayo anigu magaaladan waxaan u difaaci doonaa oon u badbaadin doonaa aniga daraadday iyo addoonkaygii daa'uud daraaddiis wuxuu yidhi magacayga aawadiis haddaba waxaan inta ka ogaanaynaa in ilaah magaciisa aawadii uu wax u badbaadiyo iyo daa'uud dartii saaxiibayaal daa'uud wuxuu abkow u noqonayaa wiil ka dhalan doona bikrad waana ciise masiix wiilkaasu wuxuu badbaadin doonaa dembiilayaasha ilaah ugu kalsoonaaday isaga markii qofka masiixiga ah ilaah uu baryayo waa inuu ku baryootomo magaca masiixa markaasaa aabbuhu uu kaga soo jawaabayaa masiixa aawadii haddaan horay idinku sii wadno waxaa ku qoran kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka sagaal iyo tobanaad aayadda shan iyo soddonaad ayaa waxaa qoran sida tan oo isla habeenkaas ayaa malaa'igtii rabbigu baxday oo waxay xeradii reer ashuur ka laaysay boqol iyo shan iyo siddeetan kun oo nin oo aroor hore markii la toosay waxay wada ahaayeen meyd haddaba waxaan aad u jeclaystaa sida loo xarakeeyey qidcadan marka la leeyahay oo haroor hore markii la toosay waxay wada ahaayeen meyd saaxiibayaal waxaan idinku leeyahay reer aashuur subaxdaas ninna kama soo toosin xeradoodii maxaa dhacay oo ninna uu uga soo toosi waayey waayo iyaga oo dhaniba way wada dhinteen waxaa kaloo dabcan ay ka micno tahay in markii dadkii magaalada ay subaxdaasi soo kaceen ay bannaanka ka dambeeya derbiga magaalada ay ku soo arkeen boqol iyo siddeetan iyo shan kun oo meyd ah bal iminkana saaxiibayaal waa yaabka yaabkiise aynu eegno maaddadan kale ee ku saabsan senxeriib oo ay dilayaan wiilashiisa haddaan xaalkaasi ka eegno kitaabka oo aan la soo baxno kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka sagaal iyo tobanaad aayadaha lix iyo soddon ilaa toddoba iyo soddon waxaa qoran sida tan markaasaa senxeriib oo ahaa boqorkii reer aashuur intuu tegay niniweh ku noqday oo degay oo markuu wax ku caabudayay gurigii ilaahiisa nisrog ayay atramelik iyo sharezer isagii seef ku dileen markaasay u carareen dalkii araraad oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii ezarxadoon senxariib waa la dilay oo waxaa sirqoolay labadiisii wiil waa wax cajiib ah in waxyigii ku saabsanaa reer ashuur ee ka soo baxay afkii nebigii isla maalintaasba la kaamilay haddaba waxaa intaasi ku soo ekaanaya cutubkii sagaal iyo tobanaad waxaase sii soconaya qisada oo weli aanay fari ka qodnayn waxaannu iminka soo gaarnay cutubka labaatanaad waxaana u horreeya maaddada qusaysa jirradii xisqiyah iyo sidii ilaah uu u bogsiiyey cutubkan waa mid macaani weyn ku fadhiya waayo wuxuu quseeyaa bogsashada dhanka ilaah ka timaada haddaba waxaad maanka ku haysaa in xisqiyah uu ahaa nin aan la heli karin oo nin lagu masaali karana ma jirin wixii daa'uud ka dambeeyey waxaa laga qoray inuu sameeyey waxyaalo ku quman rabbiga hortiisa isla sidii awowgiis daa'uud uu sameeyey oo kale haddaba xisqiyah sidan baa ilaah uu ugu marag furay waxaanse ku bilaabaynaa cutubkan labaatanaad maaddada ugu horraysa ee ah in xisqiyah bukooday haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka labaatanaad aayadda koowaad ee baalka shan boqol iyo kow ee kitaabka axdigii hore waxaana qoran sida tan oo waagaas ayaa xisqiyah bukooday oo geeri buu u dhowaaday markaasaa nebi ishaaciyah oo ahaa ina caamos u yimid oo wuxuu ku yidhi rabbigu wuxuu leeyahay reerkaaga la dardaaran waayo waad dhimanaysaa oo sii noolaan maysid haddaba cudurka hayay xisqiya saddex jeer ayaa lagu sheegay ama lagu sheegayaa qorniinka waxaa qisadanu ay ku kala qoran tahay kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka labaatanaad iyo kitaabkii labaad ee taariikhaha cutubka laba-iyo soddonaad iyo weliba kitaabkii ishaaciyah cutubka soddon iyo siddeedaad haddaba qiso waliba tan ay ka dambayso ayaa waxaad arkaysaa in qisadu ay ka sii ballaaranayso sidii hore oo waxyaabo hor leh ay ku soo kordhayaan waxaase qasab ah in ishaaciyah ay ku adkaatay inuu xisqiyah u sheego dhimashadan la sheegay inay ku soo socoto xisqiyah waxaase hubaal ah in mid waliba oo inaga mid ahi ay saaran tahay ciqaabta dhimashada laakiin garan mayno goorta aynu dhimanayno waxaa qorniinku arrinkaasi uu ka leeyahay sida tan ku qoran warqaddii loo qoray cibraaniyada cutubka sagaalaad aayadda toddoba iyo labaatanaad ee baalka saddex boqol iyo sagaashan ee axdiga cusub oo leh waxaa dadka looga dhigay inay mar dhintaan taas dabadeedna la xukumo haddii haddaba qof waliba uu ogaan lahaa saacadda uu dhimanayo waxay nolosheenna keeni lahayd waswaas tiro badan oo xitaa wax waliba ma noqdeen si waafaqsan qorshaha mustaqbalka carruurtaada waxaa laga yaabaa inaad sadaqayn lahayd maalkaaga oo dhan adigoo is leh ajar ururso waad dhimanaysaaye hase yeeshee ilaah wuxuu ka dhigay qarsoodi si aadan u welwelin innagoo taasi maanka ku hayna ayaa waxaa habboon inaan isla eegno kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka labaatanaad aayadaha laba ilaa saddex waxaana qoran sida tan oo isna markuu wejigiisii derbiga ku sii jeediyey uu rabbiga baryey oo yidhi rabbiyow waan ku baryayaaye bal haatan xusuuso sidaan hortaada ugu socday runta iyo qalbi quman iyo sidaan u sameeyey wax hortaada ku wanaagsan xisqiyahna aad buu u ooyey haddaba xisqiyah wuxuu wejigiisa u jeediyey derbiga markaasuu ilaah baryey waxaan u malaynayaa inaan garanayno meesha uu taagnaa ama heerka uu joogo qof lagu xukumay dhimasho haddaba xisqiyah wuxuu caawimaad ka filayaa oo keliya xag ilaah oo awood u leh inuu dhimashada ka qaado isaga markii uu wejigiisa u jeediyey dhanka derbiga wuxuu ilaah xusuusiyey sidii qumanayd ee uu hortiisa ugu socon jiray iyadoo weliba niyaddiisuna daahir tahay oo wax walibana uu u sameeyey si ilaah hortiisa ku qurxoon ama ku quman haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka labaatanaad aayadaha afar ilaa shan waxaa qoran sida tan oo intaannu ishaaciya weli magaalada dhexe u bixin ayaa eraygii rabbiga isagii u yimid oo ku yidhi dib u noqo oo xisqiyah oo ah amiirka dadkayga waxaad ku tidhaahdaa rabbiga ah ilaaha awowga daa'uud wuxuu leeyahay baryootankaaga ama baryootankaagii waan maqlay ilmadaadiina waan arkay haddaba waan ku bogsiinayaa oo maalinta saddexaad waxaad u bixi doontaa guriga rabbiga haddaba rabbigu wuxuu arkay ilmadii xisqiyah waxaan hubaa inuu arkayo ilmada kuwa kale haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka labaatanaad aayadda lixaad waxaa qoran sida tan oo cimrigaagiina waxaan kugu dari doonaa shan iyo toban sannadood oo adiga iyo magaaladanba waan ka samata bixin doonaa gacanta boqorka aashuur oo waxaan magaaladan u difaaci doonaa aniga daraadday iyo addoonkaygii daa'uud daraaddiis haddaba waxaa halkaasi ka soo baxay akhbaar wanaagsan oo rabbiguna wuu dawayn doonaa isaga oo noloshiisana wuxuu ku dari doonaa shan iyo toban sannadood oo kale bal haatanna aynu eegno maaddada ku saabsan xisqiyaah oo caafimaaday haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka labaad ee boqorrada cutubka labaatanaad aayadda toddobaad ayaa waxaa qoran sida tan markaasaa ishaaciyah yidhi waxaad qaaddaan fuud barda ah oo iyana way qaadeen oo waxay saareen ka soo bixi wuuna bogsaday haddaba ilaah wuxuu isticmaalayaa hab caadi ah si uu xisqiyah u bogsiiyo wuxuu kaloo u isticmaalay hab aan caadi ahayn waana wax wanaagsan hababkiisan uu dadkiisa ku bogsiiyo rasuul yacquub ayaa leh sida ku qoran warqaddiisii cutubka shanaad aayadda afar iyo tobanaad ee baalka afar boqol iyo saddex ee axdiga cusub mid bukaa ma idinku dhex jiraa ha u yeedho waayeellada kiniisadda oo iyagu ha u duceeyeen oo saliid ha ku mariyeen magaca rabbiga haddaba waxaa jira laba siyaabood ee qofka saliid loo mariyo mar waa xeer ama caada ahaan tan kalena waa dawo ahaan dad badan ayaanse garanintaas laakiin yacquub wuxuu ka hadlayaa subkidda ku taxalluqda dawaynta qofka ilaah wuxuu inoo sheegayaa isagoo rasuul yacquub inoo soo marinaya inaan noqonno dad aan waxyaabo dhalanteed ah ku tiirsanayn waa in dhakhtarka loo yeedho laakiin waa in duqayda kiniisaddana loo yeedhaa oo ay qofka buka u duceeyaan baryada ilaah loo baryey aawadeed ayaa qofkiina ka kicinaya cudurka iyadoo welibana daawo uu qaadanayo haddaan ku soo noqonno qisada ayaannu arkaynaa wakhtigii xisqiyah waxay dadka saari jireen nabraha ama boogaha geed barda ah waxaana laga yaabaa in boogtaasu ay ahayd waa tii xisqiyaahe kansar waxaan idinku leeyahay haddii kansar uu idin hayo waa inaad xaaladdaasi aqbashaa laakiin aqbali maayo dad baa intay duceeyaan ama tahliil kuu tufaan aad iska raysanaysaa waxaa la doonayaa dhegaystow arrin xaqiiqo ah oo la hubo laakiin la dooni maayo in lagu kalsoonaado waxyaabo dhalanteed ah haddaba ilaahuu ka shaafiyey xisqiyah cudurkii ku dhacay waxaana noloshiisii lagu daray shan iyo toban sannadood haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii labaad ee boqorrada aayadda siddeedaad ee cutubka labaatanaad waxaa qoran sida tan markaasaa xisqiyah wuxuu ishaaciyah ku yidhi maxaa calaamad ii noqon doona in rabbiga uu i bogsiinayo oo aan maalinta saddexaad guriga rabbiga u baxayo xisqiyah wuxuu iminka weyddiisanayaa in loo muujiyo calaamad uu ku rumaysto in ilaah uu ka samata bixinayo dhimashada oo noloshiisiina lagu daray shan iyo toban sannadood oo kale haddaba waa doonista ilaah ama wax isagu uu raalli ka yahay in noloshayada la kordhiyo ama wax lagu daro waxaan garanaynaa in markaan eegno kiniisaddii u horraysay yacquub uu ahaa shahiid ama la dilay waxaa dilay herodos butrosna waxaa laga soo bixiyey xabsigii oo waa la soo furtay kuwana shahiid bay noqdeen oo waa la laayey oo la dilay waxyaabahaas oo dhaniba waxay ku ahaanayaan idan ilaah waxaase la doonayo waxa weeye in noloshayadu ay ku kalsoonaato doonistiisa waa ilaah haddaan horay idinku sii wadno kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka labaatanaad aayadaha sagaal ilaa kow iyo toban waxaana qoran sida tan kolkaasaa ishaaciyah uu ku yidhi calaamadda xagga rabbiga kaaga imaanaysaa in rabbigu u sameeyo wixii uu ballan qaaday waxay ahaan doontaa tan hoosku ma inuu hore u socdaa toban derajo mise waa inuu dib u socdaa toban derajo markaasaa xisqiyaah wuxuu ugu jawaabay waa wax fudud in hoosku toban derajo hore u socdo hase ahaatee hoosku dib ha u soo noqdo toban derajo markaasaa nebi ishaaciyaah u qayliyey rabbiga oo isna markaasuu hooskii toban derajo dib uga soo celiyey intuu hore uga socday derajooyinkii aaxaas waxaannu iminka soo gaarnay meel boqor xisqiyah uu ku dhacay ama uu ku guuldarraystay ama kula soo gudboonaatay guuldarro waxaanan ku horumaraynaa maaddada xigta ee ah nacasnimadii xisqiyah si bal aynu u aragno waxa nacasnimada xisqiyaah ay tahay ayaa waxaa habboon inaan isla eegno kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka labaatanaad aayadda laba-iyo tobanaad waxaana qoran sida tan waagaas berodag baladaan oo ahaa ina baladaan oo boqorkii baabiloon ahaa ayaa warqado iyo hadiyad xisqiyaah u soo diray waayo wuxuu maqlay in xisqiyaah uu bukay waxaan arkaynaa in boqorkii baabiloon uu dhambaal u soo diray boqor xisqiyaah oo uu ugu rajaynayo caafimaad qab haddaan xigashada halkeedii idinka sii wadno oo aan eegno kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka labaatanaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaa qoran sida tan oo markaasuu xisqiyah iyagii maqlay oo wuxuu tusay dhammaan gurigii ay yaaleen waxyaalihiisii qaaliga ahaa kuwaasoo ahaa lacagtii iyo dahabkii iyo uunsigii iyo saliiddii qaaliga ahayd iyo gurigiisii hubka iyo kulli waxyaalihiisii qasnadihiisa ku jiray oo dhan oo xisqiyah wax uusan iyaga tusin laguma arag gurigiisa iyo dawladdiisa oo dhan xisqiyah sidaan arkaynaba wuxuu sameeyey waxyaabo nacasnimo ah wuxuu ergadii baabiloon tusay hantidii sulaymaan u ururiyey ee tiilay meel waliba ee boqortooyada ka mid ahayd haddaba taasu waa hodantinimada dunida oo dhan mase ahan waxyaabo la xidhiidha aqoon cilmi ama saynis xisqiyah wuxuu ahaa nin niyad wanaagsan waayo wuxuu is lahaa ka mahad celi dhambaalkii boqorka baabiloon uu ku soo diray markaasuu raggan geeyey meel waliba ee boqortooyadiisa ka mid ah haddaan qisada halkaasi ka sii wadno ayaa waxaa ku qoran kitaabkii labaad ee boqorrada aayadaha afar iyo toban ilaa shan iyo toban ee cutubka labaatanaad sida tan markaasaa nebi ishaaciyah u yimid boqor xisqiyah oo wuxuu ku yidhi war nimankanu maxay yidhaahdeen xaggee bayse kaaga yimaadeen kolkaasaa xisqiyah yidhi waxay ka yimaadeen dal fog kaasoo ah baabiloon markaasuu ku yidhi maxay gurigaaga ku arkeen oo xisqiyah wuxuu ugu jawaabay way wada arkeen waxa gurigayga yaal oo dhan oo qasnadahayga kuma jiraan wax aanan tusin haddaba si la yaqaan ayuu u soo marxabeeyey markaasuu wax walibana u ballanqaaday haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno aayadaha xiga ee lix iyo toban iyo toddoba-iyo toban ee cutubka labaatanaad ee kitaabkii labaad ee boqorrada ayaa waxaa qoran sida tan kolkaasaa ishaaciya wuxuu xisqiyah ku yidhi haddaba bal maqal erayga rabbiga bal eeg waxaa imaan maalmaha waxa gurigaaga yaal oo dhan iyo wixii ay awoowayaasha ilaa maantadan kaydiyeen baabiloon loo qaadan doono rabbigu wuxuu leeyahay waxba ma hari doonaan haddaba nimankan ergada ahi waxay hoos ahaan u eegeen hantidii dalka waxaanay uga warrameen boqorkii baabiloon oo waxay u sheegeen haddii dahab loo baahdo inuu dhooban yahay dalka reer banu israa'iil waxay markaasi sugayaan wakhtiga ku habboon oo markii hanti loo baahdana waa la garanayaa halka laga helayo iminka haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka labaatanaad aayadda siddeed iyo tobanaad waxaa qoran sida tan wiilashaada kaa soo bixi doona oo aad dhali doontana waa la kaxaysan doonaa oo iyana waxay ahaan doonaan bohonno jooga daarta boqorka baabiloon haddaba waxaa halkan laynoogu waxyoonayaa waxa ku dhici doona durriyadda xisqiyah haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkii labaad ee boqorrada ayaa waxaa ku qoran aayadda sagaal iyo tobanaad ee cutubka labaatanaad sida tan markaasaa xisqiyah wuxuu ishaaciyah ku yidhi erayga rabbiga oo aad ku hadashay waa wanaagsan yahay oo weliba wuxuu kaloo ku yidhi mar haddii nabad iyo rumo ay jirayaan intaan noolahay soo ma wanaagsana marka ay sidaan tahay ayaanan jeclaysan sidii xisqiyah uu ugu jawaabay nebi ishaaciyah taasina ma ahan qirashadii dembiga ee laga doonayey wuxuu doonayaa in nabadi ay jirto wakhtigiisa shaqana kuma lahan carruurtiisa ama faraciisa kuwaasoo balaayo ay ku soo degi doonto haddaan horay idinku sii wadno oo aan soo gunaanadno cutubka labaatanaad ayaannu eegaynaa aayadaha xiga ee labaatan ilaa kow iyo labaatan waxaana qoran sida tan haddaba xisqiyah falimihiisii kale iyo xooggiisii oo dhan iyo siduu u sameeyey balliga iyo biyomareenka iyo siduu magaalada biyo ugu keenay soo kuma qorna kitaabkii taariikhda boqorradii dalka yuhuudda markaasaa xisqiyah dhintay oo la seexday awoowayaashiis oo waxaa meeshiisii boqor ka noqday wiilkiisii manaseh
Rabbi baa awood leh ayo iyo khayr badan ilwadiyo sharaf leh kaalayaana maane Rabbi baa adkaan leh caqli aan go'ayniyo ilaysaan damayn leh kaalayaana maane adduunku badbaadsho dembigeenna yawgii isaga u iishe kaalayaana maane iblayskiyo jinniga adana halumiya isaga ka yo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udnogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreeyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarreeyow masiixow salug la halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin